wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlayay ansixinta qorshaha maalgashiga degmada kismaayo kulanka lagu ansixinayay qorshaha maalgashiga degmada kismaayo ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxda qaar kamida wasaaradaha jubbaland ee uu quseeyo qorshaha maalgashiga kismaayo guddoomiyaha degmada kismaayo iyo marti kale guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa soo dhoweeyey barnaamijkan isagoona sheegay inuu yahay mid loo baahan yahay mashruucan waa soo dhaweyneynaa sida loo diyaariyana waana ku faraxsannahay waana baahiya dadka laga soo urusho dadka taabanaya marka ciddii shaqadaas soo qabatay oo tiimkaas soo horay waan ka mahad celinaynaa intaa kadib hadda dhowr su-aalood baa ka yeeray waxay dad kaar baa wareeshay horta waxaa inuu sheegayaa sidii loo saxiixay deyn cafiinta waaba istaageen maxaa ahayday kaararki dadku wuxuu u gudbay in maalgashi la aado oo dadka mashaariic wax taraya la keeno annagana waa u sheegnay hayada waxaan dhahnaa dad wax samaynaysid wax dad ku tarayaysid samee reer dhan webiga ay deganoo maalintoo dhan qorax kaadoo kaa raadin webiga baa degayo cunada u haystaa marka taas waa masiibo guud kulligan waa la wadirireynaa dadku waa inay beeraha aadaan marka mashruucan wuxuu u baahan yahay siyaasadiisa in la ilaaliyo oo si mashaariicda world banku ay fuliyaan waa waa waa mashaariic diritaan waaye soomaalida diritaan ma jecla waxay jeceshahay sitaba ka wareeg waxaan u baahanahay marka mashruuca kan dhammaanteen inaan wada ilaalino bulshaduna ay qeybweyn ka noqoto dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ugaas cali aadan sokor ayaa faahfaahin ka bixiyey mashruuca ansixinta qorshaha maalgashiga ee degmada kismaayo shirkiisii kale waxaan u malaynayaa waxaan muddo hadda lix maalmood laga joogo ayaa shirkan oo kale aan lahayn mashruuca maadaama haddee shirarkiisii iyo howlihiisii iyo aan isdulsaarayn waxaa sabab u ah taas in ay dadka soomaaliyeed waxa loo qabanayo horta ay cadyiin wax walbana ay noqdaan wax kalina oo bannaanka yaallo oo la ogyahay haddii aad arki jirteen dadka soomaaliyeed ama guddoomiye aad arki jirteen mashruuc looga dhulmarayo mashruuca sida looga dhulmarayo ma ah halkaasuu yaallayaa cid kasta waxay ku darsanaysaa fikirkeeda cid kasta waxay ay xaq ugu leedahayna ka qaadanaysaa mashruuca horta waa mashruuc noocaas ah maanta muhiim ayay noo tahay shirkaan in aan maxaa la dhihi jiray iskugu imaano iyadoo weliba ay tahay mashruucu uu taargetgaraynaya sagaal degmo sagaalka degmo degmadii ugu horreysay ee hadda shirarka noocan oo kale aan ka qabanay waa kismaayo maadaama dowladdii halkan ay degan tahay meesha laga duuli lahay halkan ay tahay waxaan jeclaysanay in marka hore kismaayo laga qabto sharaf ay noo tahay maanta inuu guddoomiyaha degmadan uu muxuu ahay qayb nagala yahay wuxuu noqon doonaa xog aruurintan marka degmada kismaayo iyo baahiyaheeda ma aha wasaaradda beeraha keli waxaa xogtan la aruuriyay ku jirto caafimaadka kalluumaysiga beeraha xanaano xolaha ayo sektor kasta